inkastoo laba jeer uu baaqday kulan golaha shacabka oo ajandayaal iska soo horjeeda looga hadli lahaa ayaa haddana waxaa muuqata in khilaafka ka dhashay mooshinka ee ka dhex aluulsan labada dhinac ee goluhu u qaybsamay uu meel adag marayo waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan baarlamanka walow isku dayo hore ay guul dareysteen xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka wada ayaa sheegay in muranka taagan uusan u baahnayn xeer jajab iyo xal siyaasadeed balse ay tahay in lagu kala baxo baarlamaanka iyada oo la dhowrayo shuruucda dalka u degsan maba u baahaninba annaga cid kale oo annaga eena soo faragelisa innagaa isku qancin karno wixii annaga aan degsanay ee dhammaanteenna oo guddoomiyuhu laftirkiisa uu saxiixay ee kulligeenna dhammaan inaan u hoggaansan oo noogu qoran tahay ilaan waxaa annaga isku keenhaya waa sharci awalba qolada mooshinka keentay iyagu sharciga unbay mar waliba ayaga ay ku taagnaayeen dhinaca kale ayaa waa marna qodob sharci ah aanan soo qaadanaynin oo haddii ay tahay mooshinka wax ka sheegiddiisa oo ay yidhaahdeen mooshinkii waa jabay oo annaga aan la yaabno aan yidhi mooshinka bakeri buu ahaa ma garatay mooshinkana laguma furi karo golaha meelaan ahayn marka meeshaan meel laba boqol xildhibaan koru dhaafaya gaaray mooshin ee ayaga u taagan ee wixii dhacay in layskaga aamuuso oo la yidhaahdo ma garata yah sidaasi maarta ha ku socoto ciyaarto beri afkeen annaga xukuumadda kula xisaabtamaynaa mise annaga waxaa lee naloo sameey inaan xukuumad cayrsano yah iyo madaxweyne iyo maarata iyo iyo wasiiro yah annaga inaan isxisaabino si ummadda soomaaliyeed tusaal ay ugu noqoto ayaa ujeedka u ahaa labada dhinac ee golaha shacabka ee baarlamaanka u qeybsan yahay ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu wado awood hanaanka sharciga ka baxsan xildhibaan cabdifataax ismaaciil taahir oo ka mid ah mudanayaasha qaba in uu jabay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhinaca kale sheegay in xukuumadda ay doonayso in awooda fulinta iyo midda sharci dejinta ay si isku mid ah u maamusho mooshinkan la keenay golaha baarlamaanka lahaanshihiisa waxaa lahaa xukuumadda in ka badan dhowr iyo soddon wasiir oo xukuumadda ka tirsan ayaa ku saxeexnaa inta dadka kale ee saxeexayna in yar mooye intooda kale badankooda waxay ahayd hawl la siiyey in wasiiradu ay keenaan oo ay dadkaa ka soo saxeexaan weli hawshii halkii bay taagantahay annagu waxaan u aragnaa mooshinkaa buray ay lahayd lahaanshihiisa xukuumaddu ujeeddadii laga lahaa weli way taagantahay ilaa inta aan ka xaqiijinayno in xukuumadda ay ka noqotay mowqifkeedii hore ujeeddada laga lahaana waxaa weeye in laanta fulinta oo dabcan mar horeba jeebkeeda uu ku dhacay garsoorkii inay ku darsato golayaasha baarlamanka ee dalka si awooddu ay ugu ururto hal meel oo meesha ka baxo la xisaabtanka xukuumaddu duruufo dhanka amniga iyo siyaasadda ayaa haatan ka jira magaalada muqdisho waxaana soconaya howlgallo ay wadaan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya si xasiloonida loo ilaaliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac gorod oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in lasoo qabtay ciidamadii gudaha u galay xarunta baarlamaanka kuwaas oo ku eedeeyey in ay sameeyeen amar diido islamarkaana lagu raad joogo ciidamo kale waxaan go'aansanay inaan ciidankii meeshaa galay oo amardiidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo barihii ay joogeen ciidankaasi hadda intiisii badnayd gacanteennay ku jirtaa kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenahaya waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo maleeshiyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen ayadana waa ogaanaynaa wax allaale iyo wixii ayagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tillaabsadaan shuruucda dalka tillaabo fiican baa laga qaadhayaa oo munaasib ku ah oo qof waliba iyo gruub walba waxay istaahilaan annaga oo ka fiirsanayna inaanaan khalkhal gelin xasiloonnida dalka xildhibaano la baxay guddiga badbaadada baarlamaanka oo dhankooda shir jaraa'id qabta ayaa sheegay in ciidamadii ilaalinaya xarunta villa hargeysa iyo ammaanka guddoomiyaha ay xireen taliyayaasha ciidamada iyaga oo ku eedeeyey taliyayaasha in aanay dhexdhexaad ka ahayn khilaafka siyaasadeed ee taagan waxaana ay ku baaqeen in guddoomiye jawaari dib loogu soo celiyo ilaaladiisa waxa dhacay maanta wax raalli laga noqon kara ma aha guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ciidamadiisii in la yiraahdo ciidamaan soo qabanay taas ma qabato waddankan soomaaliya waxaa laysku soo doortay four pointy five taliyayaasha ciidamadana dhexdhexaad ma aha waa inay dhexdhexaad noqdaan dhexdhexaadnimadooda kusoo noqdaan wasiiradan wax saxiixay mooshanka saxiixayna annaga waxba nooma sheegi mana dhagaysanayo taliyayaasha ciidamada ayaa goorsii horreysay ku eedeeyay guddoomiye jawaari in ciidamo hubaysan uu la galay xarunta baarlamaanka hase ahaatee guddoomiyaha ayaa arrintaasi beeniyey mana cadda xaaladda taagan halka baarlamaanka uu kaga dhaqaaqi doono seynaba bukar maxamed v o a muqdisho